oo uu shahiid noqdo iyo inuu ka soo noqdo isaga oo dhaawaca ama isagoo badqaba kay doontoba ahaatee nolol inuu kaga soo noqdo labada xaalaba ilaahay ballanqaad buu isa saaray ilaahay cidi waxba kuma waajibso laakiin isagaa isku waajibiya ilaahay wuxuu isku waajibiyey uu isa saaray qofkaa jihaadka u baxay laakiin ujeeddadiisu ay saafiga tag ee aan u baxaynin danu gaara xoola aad ka soo heshid aad magac ka soo heshid ha lagu idhahdo waa geesi ha lagu magacaabo xil siyaasadeed waxan iyo waxan aad ka soo heshid waxa uma socdo jihaad alla dartiiya iyo aayadaha iyo axaadiistu rumaysan yahay ballanqaadka ayuunbaaba u baxay hadduu geeriyoodo in ilaahay toos jannada u geliyo subxaanahu wa tacaala oo uu shahiid noqdo hadduu soo nabad noqdona in ilaahay ku soo celiyo degaankiisii isagoo soo helay ajar ama haniimo culimmadu waxay leeyihin awdani maaha awdii muqaayarada wow baa laga dhigaya oo waxaa la odhanayaa maca maa naala min ajrin wa haniimati wuxuu soo helo ajara iyo haniimo oo iyabaa la odhanaya qolo kale waxay leeyihin maya marro baan haniimoba la soo helayn waxa laga yaaba in adiga lagu jabiyeba ila islaamku ilaahay subxaana wa tacaala caaqibada dambe buu siiyaa laakiin dagaalada qaarkood baa lagaaga itaa roonaanaya sidaa awgeed hadduu ajarba soo hadduu haniimo soo waayo ajar baanu soo waayayn hadduu haniimo helana ajarkiiyo haniimadu soo wada helaya sidaa awgeed marnaba khasaari maayo saddex xaalun buu noqonayaa inuu shahiid noqdo iyo in uu ajar keliya la soo laabto iyo inuu ajar iyo haniimo uu la soo laabto ayuu noqonayaa sidaa awgeed ballanqaad ilaahay u ballanqaaday weeyaan ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahayna ballankiisa subxaanahu wa tacaala kama baxo can abi musa alashcari radia allahu tacala canhu qaal ataytu waxaan u imi rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam fii nafarin kooxaan oo la jira kooxdaasoo min alashcariyiina ashcariyiinta ka mid a nastaxmiluhu ay natlubu minhu alxamla rasuulka ayaanu ka rabnaa inuuna qaado oo uu awrna saaro iyo rakuub gaadiid inuuna saaro faqaala waxau uhi wallahi ilahay baan ku dhaartaye laa axmilukum idin qaadi maayo gaadiid idin sii maayo wamaa cindii mana hayaba maa axmilukum calayhi waxaan idin saaro maba hayo wa utiya rasuulu llahi rasuulka ilaahay waxaa loo keenay binahbi iblin geel haniimo ah fasa'la canha wuuna weydiiyey oo wauna waraystay faqaala waxa uu yidhi ayna maye annafaru kooxdii alashcariyuuna ashcariintaha maye fa amara lanaa wuxuu noo amray oo uuna siiyey bikhamsi dawdin dawd waa kelmad loo isticmaalo geela gaar ahaan marka ay jamac yihiin laa mufrada min jamcihi laa mufrada min jamcihi jamciisa mufrad ma laha dawd lakiin innagaa soomaaliyad tulud bay noqonaysaa tulud geela shan neefoo geela ayuu noo amray guri dura oo baar cadcad geel naaxsan oo baarka sare kurusku uu cad yahay guri cad addura baarkood uu cad yahay falama indalaqnaa markii aanu dhaqaaqnaynu rakuubkaygii fuullay qulnaa waxaa uhi maa sanacna maxaynu samayna laa yubaaraku lana laynoo barakayn maayo farajacnaa ilayh waa ku soo noqonnay faqulna waxaui innaa annagu sa'allaaka waxaanu ku weydiisanay an taxmilana inaad gaadiidna saarto faxalafta waa daaratay an laa taxmilana inaanad gaadiidna saarayn afa nasiita miyaad ilowde sidee wax noqdeen qaala wuxu uhi lastu ana xamaltukum anuu gaadiid idinmaa saarin walaakina allaha ilaahay baa xamalakum ilaahay baa gaadiidkan idin siiyeeye anugu idinma siinin wa innii anuguna wallahi ilaahay baan ku dhaartaye in shaa allahu haddii ilaahay doono laa axlifu ku dhaaran maayo calaa yamiinin dhaar oo fa araa arki maayo hayrahaa mid kale oo khayran minha ka wanaagsantii aan ku dhaartay ilaa haddaan ka arko tu ka wanaagsan ataytu waxaan la imanaya oo aan samaynaya alladii huwa khayr ta khayrka badan baan samaynaya wa taxallaltuha tii horena waan ka xalaaloobayaayo waan iska kafaaro gudayaayo waxyaalaha kafaarada lagu gudo ayaan samaynaya sidaa awgeed xadiidkan waxaa warinaya abi muusa alashcari alashcariyuun waxa weeyaan waa jilib ama qabiil ka mid ah qabaa'ilka yamaneed waxay ahaayeen toddobaatan nin iyo qoysaskoodii oo soo hijrooday iyagoo doon soo raacay bay doontii la luntay oo dabayshu ambisay deetana alxabasha ayay ka tuurtay markaasa waxay soo raaceen saxaabadii muhaajiriinta ahaa ayay soo raaceen deetna madiine ayay yimaadeen intay badda ka soo degeen ba haddana ay soo dhaqaaqeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad buu u ammaanay wuxuu idhi nimanka ashcariyiinta ah waan aqaanaa halkay degan yihin maalintii manaan arag laakiin waxaan ku aqaanaa qur-aanka ay habeenkii akhriyaan codkooda ay soo gaadha ee rasuulku u ammaanay mabaan habeen halkay degan yihin laakiin codkooda qur-aanka ayaan maqlaa markan rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam nimanka ashcariyiintu hadday wax waayaan oo ay cuntadu ku yaraato inay lahaayeen dhaqan wanaagsan dhaqankoodu muxuu ahaa intu mid walbaba hayay isu kayn jireen markay isu keenaan ee meel isugu geeyaan ayaa dabeetana ay ku ducayn jireen ilaahay waa u barakayn jiray dabeetana dib bay haddana u kala qaadan jireen intu meel isugu keenaan oo ay ku duceeyaan ayaa haddana ilaah u badiyey ayaa mid walbaba qaadanayay marka ashcariyiintu waxa ka muuqata say jihaadka ugu helayiin waxna ma hayaan yaa rasuul allah gaadiid nasaar waa qaswa tabuuk waa meel loo soconaya bil soddon maalmood baa loo soconaya lama lugayn karo waa saxari waa kulliya oo bacaad deeta waxay dhahan ya rasuul allah gaadiid nasaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam xilligaa soddon kun oo ciidan u diyaarinayay oo aan waxba u haynin saxaabadu wax weydiiyey wax alla waxa hayeen bay bixiyeen haddana ciidankii bar badan baa lugaynaya isagoo dalabaadku ku bateen ayay iyaguna u yimaadeen deete wuxu uhi wallaahi laa axmilukum ilaahay baan ku dhaartaye waxba idin saari maayo marka halkaa hadduu ku joojin laha waxa loo qaadan laha inuu u cadhaysan yahy laakiin dhaartana waxay hayduun wuxuu hayuu sheegayaa oo waxaa fasiraya inta ka dambaysa maxaa fasiraysa wamaa cindii ma axmilukum calayhi waxaan u dhaaranaya wax kale maaha wax aan idin saaro ma hayo sidaa awgeed maadaama aana haynin waan idin qoosgoynaya wax alla waxaan hayaa ma jirta iska taga sidaasay kaga soo noqdeen iyagoo qalbigoodu nadiif iyo oo saafiya haddana ilahay wax ka wadee wa utiya rasuulullahi rasuulkunbaa loo keenay binahbi ebilin geel haniime ah mar alla markii geel khaniimaha loo keenay ayuuna xasuustay fasa'ala canna ayna nafar ashcariyuun war kooxdii ashcariyiinta ahayd ee lahayd nasaar awr nasaar maye waanu u nimi fa amara lanaa wuxuu noo amray bikhamsi dawdin shan tuldood marka culimada halkaa waxay kala soo baxeen inay toban nin ahaayeen waayo dagaalkaa gebigooda muu jirin qof keliya oo awr keligii saaran mid walba labaa la saarayey sidaa awgeed kol haddii shan neef la siiyey inay toban nin ahaayeen oo midlaba u fulayaan ayay kala soo baxeen guri dura waa geel welibana aad iyo aad u shilis oo kuriskoodu cad yahay oo baarkoodu uu baarkoodu baxay marka laga eego xagga sida ay u barwaaqaysteen falama indalaqnaa markii aanu rakuubkii fuulleen dhaqaaqnay ayay isweydiinayaan waracooda iyo xalaalmiradkooda fara badan waxna maa sanacna maxaanu samaynay laa yubaaraku lana laynoo barakayn maayo waayo rasuulku wuu dhaartay dhaartii rasuulka aynala socotaa weligoonba aflixi mayno inagu celiya farajacnaa ilayh way soo noqdeen faqulnaa waxaan idhnaa annagu yaa rasuul allah sa'allaaka waa ku weydiisanay an taxmilana inaad gaadiidna saarto faxalafta waa dhaaratay an laa taxmilana inaanad waxbana saarayn afa nasiita dhaartaadii ma idilowdi oo waxay isleeyihiin inta dhaartii rasuulku idinla socoto sala allahu calayh wasalam tigaanta dhigi maysaan marnaba faa'iidi maysaan ku noqda oo ka xalaal dalba waxaad tirahdaan rasuulka ilaahay waa bini aadan waxbuu ilaabaaye miyaa idilowda dhaartii markaasuu u sheegaya xaqiiqadu say tahay lastu anaa xamaltukum anugu gaadiid idimaan saarin walaakin allah xamalakum waayo haddaan anugu idin saarayo waa adigii waa idinkii ii yimi waxba idimaan haynin waan idigi soo celiyey ilaahay baa keenay fadli ilaahay iyo gallad allah timi taasaa ilahay idin iska saaray subxaana wa tacaala markuu u sheegay cidda saartay inay taa tahay ayaa haddana wuxuu u sheegayaa dhaarta wax laga yeelo culimmadu waxay halkaa kala soo baxaan qofku xaaladaa joogta hadduu dhaarto waxa uu og yahay dhaartiisaasi been maaha waayo rasuulku markaa uu joogo waxba muu haynin laa axmilukum walla ilah waxba idin saarayn waayo markaa uu joogo muu sheegayay laakiin kama hadlayo mustaqbal mustaqbalka ilah unbaa og subxaana wa tacaala in yar kadibna ilahay wax keenay hadda adigu waxaad ogaa tirado wallahi hebel ma joogo hebel oo aad ogeyd inaanu joogin asagoo mar dhowayta soo galay adiga ogaalkaagiina muu joogin been maad sheegin haddaad tiraado wallahi saa yeeli maayo waayo waanaan haynba waxba ku siin maayo walla inaan ku siinayn waayo waanaan haynin arrinkaagu yahay oo ha dhowto wax ku soo galaan oo aad bixiso dhaartaadii hore la odhan maayo waa dhaar jabtay waayo maxay ku tacalluqday ku xidhiidhsanayd xilligaa aad joogto xilligaa miyaad waxaysay maya maad haynin sidaa awgeed xilligay la soconaysaa dhaartu shayga aad ka dhaaraytana laba shay buu noqonaya hadduu shay wanaagsan inuu shay wanaagsan yahay iyo inuu shay xun yahay hadduu shay xun yahay oo xaaraana ama makruuha dhaartaada ilaasho ha ku noqonin adigaa ka dhaartee hadduu shay wanaagsan yahay ama waajiba ama sunnaana waxa lagaa rabaa oo marna waajib kugu ah marna sunno kugu ah inaad jebiso oo aad la timaado ta khayrkaa hadhowna kafaara gud aad samayso oo aad quudiso toban miskiin ama aad husiiso oo marya ay xidhaan aad siiso ama saddex maalmood aad soonto kolba kii kuu suurtogala ee ku hawl yaraada markaa rasuulku wuxuu leehy alayhi salaatu wasalaam wa innii anugu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay in sha allahu haddii ilaahay doono laa axlifu ku dhaaran maayo calaa yamiinin dhaar oo fa araa ma arkayo hayrahaa mid kale oo khayra minhaa ka wanaagsan ilaa haddaan arkase ataytu waxaan la imanayaa alladii ta huwa khayrun khayrka badan wataxallaltuha waan ka xalaaloobayaayo kafaara gud baan samaynaya can ibni abi awfa yaquulu waxa uu leeyahay ibni abi awfa waa cabdillahi ibni abi awfae asaabatnaa waxaa nagu dhacday majaacatun gaajo layaali khaybar habeenadii khaybar aanu joognay falamaa kaana yawmu khaybar maalintii khaybar la qabsan doono markay ahayd waqacnaa waxaan ku daadanay fi lxumur lahliya dameerihii dadla joogta ahaa fantaxarnaaha waanu gowracnay oo dhuunta ayaanu ka lisnay falamaa qalat ilquduuru dharyihii markay kareen naadaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka uu dhawaaqidiisii iyo afhayeenkiisii ayaa dhawaaqay oo muxuu leeyahy akfi'uu gembiya alquduura dharyaha gembiya walaa tadcamuu haka dhadhaminina haka dhadhaminina min luxuumi lxumuri shay-an hilbaha dameeraha waxba haka dhadhaminina qaala wuxuu leeyahy cabdullahi bni abi awfa raawi lxadiis faqulnaa waxaanu idhi inamaa nahaa rasuulu llahi canha rasuulku ma wuxuu u nahiyey liannaha lam tukhamas lama khumusayn miya oo qaniimada shan meeloodoo meel looma qaybin miya qaala waxau ihi waqaala aakharuuna qaar kalena waxay yidhaahdeen xaramaha rasuulku wuxuu xaramahuma rasuulku wuxuu xaaraantinimeeyey albata gebi ahaanba wasa'altu saciid ibnu jubayr baan weydiiyey faqaala wuxuu ihi xaramaha rasuulku wuxuu u xaaraantinimeeyey albata dagaalka qaswatu khaybar waxaa lagu xaaraantinimeeyey laba shay shayga hore xadiidkani ma sheegayo ee laakiin waxaa laga dhadhaminayaa hadalka uu sheekhu leeyahay wa qaala aakharuuna xaramahumaa labadaa shayba waxaa loo xaaraantinimeeyey albatata si qadcan oo go-an oo weligeedba ah oo aan dib loo xalaalayn doonin markaa ka hore waxa weeyaan nikaaxulmutca ama waxaa inagu u naqaanay meher shardi ayuu ahaa in qofka dumara xilli lagu guursado xilligaasi markuu dhacana khalaas aanu dalaaq dhacaynine sidaa lagu kala dhaqaaqayo wax dalaaq aanu jiraynin ee xilligu ku xidhan yahay nikaaxaasi xilliyo hore waa bannaanaa laakiin yowmu khaybar ayaa la xaaraantinimeeyey sidaasaanu xaaraan ku yahay ilaa yowmi alqiyaama waana nooc min azina sida islaamku sheegaayo ka labaadna waxa weeyaan saxaabada oo aad iyo aad u rafaaday cunta xuma ku dhacday aa waayey sahay wacan sidaa awgeed markay gaajo badan ku dhacday ayay maalintii dambe dameerihii ayay bireeyeen oo aanay ogeyn in la xaaraantinimeeyey markay kariyeen ee dheryihi ay karayaan ayaa rasuulku maqlay calayhi salaatu wasalaam riwaayada qaar waxay dhigaysaa inuu arkay dheryo karaya manuu raashin ku ogeyn ciidanka iyo xoolaha qashaantoona deetna wuxu uhi maxaa dhacay anu xirat alkhayl ma fardii baa la gowracay sida maya yaa rasuul allah fardii lama gowracin ee dameeraha la gowracday akfiu lquduura hala gembiyo hala gembiyo yaan waxna laga dhadhaminin maraq iyo shayna toona yaan laga dhadhaminin markaa raawiga xadiidku siduu u fahmay laakiin sidaa u fahmay sax maaha wuxuu u fahmay waxa loo waxaa loo gembiyayaa waa la boobayo qaniimadii oon la qaybin weli oo aan shan laga dhigin meelna aan islaamka loo dhigin afarta kalena ciidanka loo qaybin ayay iska gowracdeen buu leeyahy marka haddii la qaybin lahaa xalaal bay noqon lahayd saasuu isagu u fahmay laakiin culimmada islaamka iyo saxaabada iyo taabiciintu way ku khilaafsan yihiin waxa loo xaaraantinimeeyey siday abuurkooda ayaa loo xaaraantinimeeyey sidii baanay xaaraanku yihiin ilaa yowm alqiyaama marka waxaa saxa qowlka uu leeyahay saciid ibnu jubayr xaramaha albatta gebi ahaanba qadcan waa la xaaraantinimeeyey mar dambana xalaal noqon mayso waxa uu leeyahay saxaabiga cabdillahi bni abi awfa asaabatnaa waxaa nagu dhacday majaacatun gaajo layaali khaybar habeenadii khaybar falamaa kaana yowmu khaybar markii ay ahay maalintii khaybar la qabsan doono waqacnaa waxaanu ku daadannay fi lxumri alahliya fantaxarnaaha waa gowracnay falamaa qalat ilquduuru dharyihii markay kareen naadaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka uu dhawaaqiyiisii faqaala waxau ihi akfiyu lquduura dharyaha gembiya walaa tadcamuu haka dhadhaminina min luxuumi lxumuri hilbaha ee dameeraha shay-an waxba haka dhadhaminina qaala wuxu uhi cabdullaahi faqulnaa waxaanu idhi inamaa nahaa rasuulu llahi annagaa isku nidhi buu leeyahy saxaabo ahaan wuxuu rasuulku u nahiyey liannaha lam tukhamas lama khumusayninoo shan meeloodoo meel looma qaybin qaala wuxu uhi waqaala aakharuuna culimmada qaarkood waxay leeyihiin xaramahumaa labada shayba waxaa loo xaaraantinimeeyey albatata gebi ahaan wasa'altu saciid ibnu jubayr faqala wuxu uhi xaramahaa albata can النucmaan بn mqrin qaal shahidtu اlqitaala dagaalka ayaan xaadiray maca rasuuli اlahi salى اllahu عalيه wasalam wa kaana waxa uu ahaa idaa lam yuqaatil haddaan u dagaalamin fii أwali الnahaari maalinta awalkeeda intadara waa sugi jiray xataa tahuba ilaa ay soo dhacdo alarwaaxa dabayluhu ay soo dhacaan wataxdura salaatu salaada duurna ay gaadho can asmaa binti abubakr radi allahu canhuma qaalad waxay tidhi qadimad calaya waxa ii timi ummii hooyaday walxaal hiya hooyaday mushrikatun ay tahay mushrikad fii cahdi qurayshin ballankii quraysheed bay ku timi id caahaduu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam markay rasuulka la heshiiyeen heshiiskaasay ku timi wa muddatihim iyo muddadii ay la xidheen ayay timi maca abiiha aabbaheed bay la socotay waa awowgeede culamada qaarna waxay leeyihiin maca abiiha asmaa loo celinayaa asma aabbaheed baa keenay oo guriga asma keenayo waa abibakar ayaa guriga soo tusay fastaftaytu rasuula allahi rasuulka ilaahi baan weydiiyey faqultu waxaan ya rasuula allah ina ummii hooyaday qadimad calaya way ii timi walxaal hiya iyadu raagibatun ay wax iga rabto raagiba waxbay iga rabtaa inaan safar siiyo afaasiluhaa ma xidhiidhiyaayo ma wanaajiyaa maadaama ay gaalo tahay qaala wuxu uhi nacamhaa siliihaa xidhiidhi oo wanaaji oo waxsii can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasulu lahi sala allahu alay wasalam lama qada allahu caza wajalla markii ilaahay dhammeeyey alkhalqa abuurka kataba wuxuu qoray fii kitaabin qoraal fa huwa cindahu qoraalkaasi agtiisa ayuu yahay fowqa alcarshi carshiga korkiisa ayuu yaallaa ina raxmatii naxariistayda ayaa sabaqad ka dheeraysay adabii cadhadayda saddexdan xadiis xadiiska hore wuxuu tilmaamayaa dhacdayn hore u soo aragnay haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam dagaalka aan lagu bilaabin ee isagu uu bilaabayo wuxuu sugi jiray ilaa duurka gaar ahaan duurka dib buu yar dhigi jiray marka walwalku soo dhaco ee la yar qaboobo ayuu salaada tukan jiray kadibna dagaalka ayuu bilaabi jiray waxaanu odhan jiray riixda waxaa la yidhaahdaa riix riixda noocaasa ayaa ilaahay igu guuleeyeyo taasaan sugayaa buu odhan jiray xadiiska labaad asma binti abubakar baa warinaysa waxay leedahay hooyaday baa ii timi hooyadayoo gaalo ah oo mushrikad ah ayaa ii timi xilligii quraysh ay rasuulka la ballameen sala allahu calayh wasalam ee sulxalxudaybiya uu dhacay ee toban sano dagaalka la joojiyey ayay ka faa'iidaysatay waxay la socotaa maca abiiha aabbaheed sheekh la idhaahdo shamsulxaq alcadiim aabaadi oo sharxaya cawn ilmacbuudku wuxuu leeyahay asma binti abubakar hooyadeed xilligaa taqriiban waxay ahayd wax ka badan ilaa konton sannadood aabbaheedna waxoogay buu ka horreeyey markaa mabuu noolayn bu isagu leeyahy aabbaheedo waxay noqonayaa marka abiiha waxaa loo celinayaa abibakr sidiiq laakiin ibnu xajar casqalaani wuxuu leeyahay laa maanic wax diidaya ma jiraan in la yidhahdo maca abiiha laakiin waxaa lagu lihi isaga laftiisa dee waxay odhan lahayd maca jaddi awogeyba ayay la socotay laakiin may tirahdeen maca abiiha aabbaheed bay la socotayo iskamay fogayseen marka waxaa leeyahy waaye aabbaheed lafteeda abubakar miyay fogayn layd maca abi ayay odhan lahayd aabbahay abubakar bay la socotay marka ayan kaanad ama abubakar ha soo tuso guriga amaba awowgeed ha la socotee hooyadeed baa u timi almuhim oo gaalad ah markaasay rasuulka weydiinaysaa waxay ka yar shakiday haddaad wax siiso bilaad noqotaa qof qof gaala wanaajiyey ilaahayna waa ki yidhi laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa ha soo dhawaysaninaa la yidhi oo aayado badan baa sheegaya markaa waxay is leeday tolo waalidkuna magaalada la yidhi fogeeyuu ku jiraa mise waa laga soo reebaya rasuulka u tagtay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah hooyada wax iga rabta ayaa timi ma xidhiidhiyaa haayo xidhiidhi sidaa awgeed xaqa waalidku aynu hore u sheegnay xataa markay gaaloobaan ma dhacayo ilahay baa qur-aanka lahaa wasaaxibhumaa fi dunya macruufa adduunka inta la joogo wanaag kula dhaqan hadal macaan waxtar wixii aad siin karto si fiican u wanaaji maxaad u malayn adigoo nimcada ilaahay ku siiyey labadaadi waalidba ay islaam yihiin bal ay khayrka kula duraamanayaan waxa weeyaan nimco ilaahay ku siiyey oo la rabo in laga mahadnaqo xadiiska abi hurayra wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam lama qada allahu caza wajala alkhalqa marka ilaahay uu dhammeeyey abuurkii oo dhan ee wax alla wuxuu abuuraya u dhammeeyey ayuu qoraal qoray fahuwa cindahu fowqa alcarshi qoraalkaasina carshigiisa u dul yaallaa waa maxay ina raxmatii naxariistaydu sabaqad waxay ka dheeraysay qadabii wa fii riwaayatin halabad waxay ka awood badatay qadabii cadhadayda oo ilaahay subxaana wa tacaala waxa mar walba ay ka badantahay naxariistiisu cadhadiisa cadhaydiisu waa kooban tahay laakiin waxaa ka ballaadhan naxariistiisa oo cid badan ugu cadhaysnaa ayay naxariistiisu ka ballaadhan tahay oo ilaahay subxaana wa tacala u naxariistaa allah waxaan ka baryayna ilahay na- naxariistiisa ina siiyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، حديث كان كبلا بينا وحديث مالك بن سعسعة عن مالك بن سعسعة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي نبي وحوي صلى الله عليه وآله وسلم bayna xilli ana anugu cinda albeyti kacbada agtiisa aan ahay bayna alnaa'imi walyaqdaan bayna aan u dhaxeeyo annaa'imi qof hurda walyaqdaan iyo mid soo jeeda anoo laabadooda oo aan hurdin soona jeedin wadakara waxa uu sheegay bayna arajulayni laba nin inuu ku dhex jirana waa uu sheegay fautiitu waxaa lay keenay bidastin saxan min dahabin dahaba muliha laga buuxiyey xikmatan xikmad iyo wa iimaanan iimaan baa lay keenay fashuqa waa la dilaaciyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam min annaxri dhuunta laga bilaabo ilaa miraaqi albatni caloosha gunteeda hoose ayaa la gaadhsiiyey dilaac dhuunta laga bilaabay ilaa caloosha gunteeda miraaqi lbatni gunta hoose caloosha uma deetna markii la- la- la- la dilaaciyey gusila albatnu calooshii baa lagu maydhay bimaai zamzam biyaha zamzamka uma intaa kadibna mulia waxa laga buuxshay xikmatan xikmad iyo wa iimaanan iimaan wa uutiitu waxaa lay keenay bidaabatin daabad xayawaana oo abyada cad duuna albaqli baqasha ka gaaban wa fawqa alximaari dameerkana ka yar weyn alburaaq bayna qawsayn waa magaceedii oo buraaq la yidhaahdo fandalaqtu waan la dhaqaaqay maca jibriila jibriil baan raacay xataa ataynaa ilaa aanu nimi asamaa addunyaa samadan inoo xigtaa ilaa samaai dunya ayaanu gaadhnay qiila waxaa lagu yidhi man haada kuma weeye kanu qaala waxau yidhi jibriil waa jibriil qiila waxaa lagu yidhi man macaka yaa kula socda qaala wuxuu yidhi muxamed qiila waxaa lagu yidhi awa qad ursila ilayhi miyaa loo fariin diray ma cid baa loo diray ma ogolaanshaa loo diray awa qad ursila ilayhi macnaheeduna ma aha awa qad ursila ilayhi ma rasuul baa laga dhigay oo ma aha taasiyo way ogaayeen malaa'igtu ee waxa weeyaan ma fariin iyo ogolaansho ayaa loo diray qaala nacam haa qiila waxay yidhahdeen marxaban bihi soo dhowaado wala nicma almajii'u imaatinkii ugu wanaagsanaa ayuu jaa yimi imaatinkiisuna waa imaatinkii ugu wanaagsanaa faataytu waxaan u imi calaa aadam nabiyullaahi aadam fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxu uhi marxaban bika soo dhowow ay cala araxba cala araxbi bika soo dhowow min ibnin wa nabiyin min ibnin adoo ah wiilkay iyo wa nabiyin nebiba adoo ah adoo ilmahaygiiya iyo adoo nebiyaba soo dhowow faataynaa waxaan nima asamaa haaniya qiila waxaa yidhi man haada waa kuma qaala jibriil qiila man macak qaala muxamed qiila waxaa lagu yidhaha waqad ursila ilayhi miyaa loo fariin diray qaala nacam qiila waxaa yidhi waxay yidhaha wa malaa'igtaa odhanaysee marxaban bihi ha soo dhowaado wala nicma almajii'u imaatinkii ugu wanaagsanaa ayuu jaa yimiye faataytu waxaan u imi calaa ciisa wa yaxya fasallamtu calayhima waan salaamay labadoodaba faqaala waxay yidhahdeen iyaguna marxaban bika soo dhowow min akhin walaal adoo ah walaalkayo wa nebiyin nebina ah faataynaa waxaan nimaa samaa haalisa samada saddexaad qiila man haada qaala jibriil intii horunbaa la odhanaya waa kuwama waa jibriil yaa kula socda muxamed aw waqad ursila ilayhi miyaa loo fariin diray qaala nacam qiila marxaban bihi soo dhowow wala nicma almajii'u jaa faataytu calaa yuusuf fasallamtu calayhi yuusuf waa joogay samadaa saddexaadoo isagana waan salaamay faqaala wuxu uhi marxaban bika soo dhowow min akhina walaal adoo ah wa nebiyi nebi ilaahina ah faatayna samaa saabica qiila man haada qaala jibriil qiila man macak qaala muxamed qiila waqad ursila ilay miyaa loo fariin diray oo ogolaansho haysta qaala nacam qiila marxaban bihi ha soo dhowaado malaa'igtaa odhanaysa wala nicma almajii'u jaa'a imaatinkii ugu wanaagsanaa buu yimiye faataytu waxaan u imi calaa idriis fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuuhi marxaban bika soo dhowow min akhin adoo walaalkaya wa nebiy nebi ah faatayna asamaa alkhaamisa samada shanaad baanu tagnay qiila man haada qaala jibriil qiila waman macak qaala muxamed qiila waqad ursila ilayh qaala nacam qiila marxaban bihi walanicma almatii'u jaa'a faataytu waxaan u imi calaa haaruun fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxu uhi marxaban bika soo dhowow min akhin adoo walaalkaya wa nebiyin faatayna asamaa asaadisa qiila man haada qaala jibriil qiila waman macak qaala muxamed qiila waqad ursila ilayh qaala nacam qiila marxaba bihi walanicma almajii'u jaa'a faataytu waxaan u imi calaa muusa fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxu uhi marxaban bika soo dhowow min akhin adoo walaalkaya wa nebiyin nebina ah falamaa jaawastu markaan dhaafay een ka gudbay baka wuu ooyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam faqiila waxaa lagu yihi ma abkaaka maxaa kaa oohiyey qaala wuxuuhi yaa rabbi rabbigayow haada algulaamu wiilka alladii baa iga oohiyey bucisa bacdii aniga dabaday la soo saaray yadkhulu ljannata jannada waxaa ka gelaya min ummatii ummaddiisa afdalu maa yadkhulu min ummatii afdalu in ka badan maa yadkhulu min ummatii nebigaa iga dambeeyey ee igana daada yar ummaddiisaa kaga badanaysa ummaddayda jannada faataynaa waxaa nimaad samaa saabica qiila man haada qaala jibriil qiila man macak qaala muxamed qiila waqad ursila ilayh qaala nacam qiila marxaban bihi walanicma almajii'u jaa'a faataytu waxaan u imi samadii toddobaadna calaa ibraahiim fasallamtu calayh faqaala marxaban bika min ibnin wa nabiyin ibraahim waxa uu leeyahay ibnin waayo awlaaddiisa duriyaddiisa ku jira oo waa awlaaddii nabiyullaahi ismaaciil ismaaciilna waa ina ibraahim abtirsiintiisaa gasho oo waa wiilkii min ibnin adoo wiilkaya wa nebiyin nebi ilaahayna ah fa rufica ilaya waxaa lay soo qaaday oo lay tusay albeyt almacmuur masaajidka camiran ee samada toddobaad ku yaalla fasa'altu jibriila jibriil baan weydiiyey faqaala wuxu uhi haada kani albeyt almacmuur weeyaan ee suuratu duur ku jira yusallii fiihi waxaa ku tukadaa kulla yawmin maalin walba sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag ayaa ku tukada idaa kharajuu markay baxaan ay dhammaystaan lam yacuuduu ma soo noqdaan aakhira maa calayhim waa waxaa ugu dambeey qabtaan marka keliya ayay ku tukadaan mar dambana uma soo noqdaan aakhiru maa calayhim waxaa loo soo qadaraa wadaalika aakhiru maa calayhim tukashada ay ku tukadeenna waa ta ugu dambaysa dib uma arkayaan waruficat ilaya haddana waxaa laga soo taagay sidrat lmuntaha gobka la yidhaahdo ka lagu gebagaboodo ee aan cidi dhaafin fa idaa gobkaasi nabquhaa midhihiisu kaana waxaad moodaa qilaalu hajar jalxadaha meesha la ydhaha hajar jalxadaheedaad moodaa midhihiisu weynaantooda qilaalu jalxadaha hajar wa waraquhaa caleemaheeduna ka aadaani lfiyala dhagaha maroodiga ayaa caleemaheedu laaleegyihi fii aslihaa gunteeda waxaa ka soo burqada arbacatu anhaarin afar webi nahraani baatinaani wa nahraani daahiraani laba webi waa qarsoonyihin labana waa muuqdaan fasa'altu jibriila jibriil baan weydiiyey faqala wuxu uhi ama albaatinaani labada qarsooni fa fi ljanna wa ama daahiraani labada muuqdaana faalfuraatu waniil uma deetana furidat calaya waxaa laygu soo waajibiyey khamsuuna salaatan konton salaadood faaqbaltu waan la soo qaabilo waan la soo dhaqaaqay xataa ji'tu muusa ilaa nebi muuse u yimi faqaala wuxu uhi maa sanacta maxaad samaysay ii warran buu uga jeedaa maxaa kula kulmay arrin qultu waxaan ku idhi furidat calaya waxaa laygu soo waajibiyey khamsuuna salaatan qaala wuxu uhi ana aclamu binnaasi minka ana aniga ayaa aclamu kaaga aqoon badan binnaasi dadka minka adiga anaa kaaga aqoon badan waan kaa waay aragsanahay caalajtu waxaan la soo tacaalay oo aan la soo rafaaday bani israa'iila reer bani israa'iil ashadda almucaalaja rafaad iyo tacaalidkii ugu darnaa baan la soo maray wa inna ummataka ummadaaduna laa tudiiqu ma awoodo ee farjic ilaa rabbika ilaahay ku noqo oo fas'alhu soo weydiiso adtakfiifa in lagaa fudaydiyo farajactu waan laabtay fasa'altu waan weydiistay fajacalaha arbaciin afartan baa laga dhigay uma milahu fajacalaha alaaiin uma milahu mar kale haddana dhacday fajacalaha cishriin labaatan baa laga dhigay uma milahu fajacalaha cashran uma ataytu muusa baan u yimi faqaala milahu intii leeg buu yidhi ummadaadu ma kari karto ku laabo fajacalaha ilaahay wuxuu ka dhigay hamsan shan faataytu muusa muuse ayaan u imi waa markay shan marayso faqala wuxu uhi maa sanacta maxaa samaysay bal warran qultu waxaan ihi jacalahaa ilaahay wuxuu ka dhigay khamsan shan faqaala milahu si si leeg buu ihi ma karayaan ku noqo oo ha lagaa khafiifiyo faqultu waxaan ihi sallamtu waan sallimay farahaan ka qaaday sidaasaan ku daayey fanuudiya waa la dhawaaqay xagga ilahay baa laga dhawaaqay annii qad amdaytu annii anigu qad amdaytu waan fuliyey fariidatii waajibkaygii waan hirgeliyey وhففت عن عباadي addoommahaygiina waan ka fudaydiyey وأdsiya الxasنaةa caشhرا xasanadiina waxaa laga dhigay oo lagu abaalinaya toban xadiikan dheeraynu akrinay waxaa warinaya maliك بن sacsaca wa xadiiska caankaa la dhahdo xadiiث الإsrى والمiعraaج asalbana waxa wariya تaqriiba sagaal صaxaabi tafaasiisha axaadiisuna way kala duduwan yihin kan waxa ka ballaadhan ilaa saddex xadiis oo kale ayaa ka ballaadhan dhexdhexaad buu noqonaya qaar ka gaabna waa jiraan isra walmicraajna ilaahay suurad dhan buu ugu magac daray subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa waana dhacdo nebigeenna ku gaara calayhi salaatu wasalaam oo aan nebiyadii kale la qabin labada shay ee aadka ugu gaarka leeyahay ee aan cidina ag marin waa shafaacat alcudma iyo alisra walmicraaj nebi kaloo la qaaday oo la soo celiyo oo wax lagu soo waajibiyaa muu jirin nebiyuna muusa ugu dhowaa calayhi salaam isagana ilaahay wuxuu kula ballamay tuuri saynaa waa dhulka caadiga ayuu kula ballamay halkaasuu ugu soo waajibiyey ee tawraad uu soo dhiibay iyo kitaabkoodii sidaa awgeed alisra walmicraaj labadaasaa la ysku rakibay deetna waxaa loo bixiyey alsra walmicraaj xilliga uu dhacay culimmadu taariikhiyan bidabdi uma hayaan laakiin qowlka ugu dhow wuxuu odhanayaa sanadkii labiyo tobnaad markuu rasuulku labiyo toban sano nebi ahaa hijradana sanad ugu harsan yahay bishii ramadaan ayaa la qaaday markaa la qaadayna ilaahay subxaana wa tacaala ahdaaftu ka lahaa waxa ugu weynayd in lasoo tuso aayaadka ilaahay waaweyn linuriyahu min aayaati rabbihi lkubra nurinahu min aayaatina ama laqad ra'aa min aayaati rabbihi lkubra aayaadka waaweyn baa lasoo tusaya caalam aan u arag oo looga sheekayn jiray ayuu cayaan u soo arkaya warka iyo aragtiduna isku mid maaha oo haddii lagaaga sheekeeyo biliblaahi waa meel weyn oo qurux badan weligaaba qalbiga ku hay tafaasiisha ha laguu sheego maalintaan indhaha ka qaado tiiba maaha nin kasta oo baliiqa oo xeel dheer oo aftahani ha kuu warramo ilaa ad indhaha ka qaado xaqiiqa ma noqonayso saa awgeed inuu soo arka aayaadka ilaahay faraha badan talabaad waxyaalahay gaaladu ku samaynayeen iyo cadaadiskii ayaa laga fudaydinaya oo ilaahay wuxuu tusayaa inuu leeyahay alla subxaana wa tacaala ilaashanaya caalam dhan oo laga jecel yahay inuu soo arko oo malaa'igtu soo dhoweynayso inuu arkayo nebiyadii ilaahay waxaa kaloo ka mid ah sharafta rasuulka iyo weynaantiisa in la tilmaamo waxaa ka mid a qiimaha salaadu ay leeday faa'iidooyinka waayo waa shayga keliya ee ilaahay rasuulka oo arlada jooga aanu soo waajibin ee si gaara loo qaaday waa la marti qaaday martiqaad rabbaaniya oo ilaahay ka soo fulay buu ku tegey sidaa awgeed baa loo soo dhiibay faralka noocaasa si aan hadhow loo sahashanin xadiiskeennu markaa wuxuu ka bilaabayaa xilligii rasuulka loo yimi baynamaa ana cinda albeyti bayna annaa'im walyaqdaan waxaan joogay buu leeyahy kacbada agteeda guriga wuxuu hurday um alfadal ama umu hani labada baa la yidhi umu hani binti abi aalib ama umulfadal oo cabaas qabay bayna naa'im walyaqdaan waxaan ahaa qof aan hurdinna soona jeedin laamadood baan iska aha dabeetana laba nin buu sheegay wadakara bayna arajulayn laba nin inuu ku dhex jiray xagga hurdada culimada qarna waxay maya waa labadan malag ayaa waxay isaga soo dhigeen laba qof dabeete waxay sameeyeen tashti bay keeneen waa tashtiga baalkaynu idhahna inaguba saxan dahaba oo lagu soo buuxiyey xikmad iyo iimaan rasuulka ayaa qaliil loo samaynaya sala allahu alayh waali wasalam qaliil aan bini aadin fulinayn malaa'ig eebbe ayaa fulinaysa way qaleen halkaa dhuunta laga bilaabo ilaa caloosha hoosteeda hoose ayaa qaliin saa loo kala dhigay markaasaa qalbiga iyo wadnaha la meedhay samsom baa lagu meedhay waxaa laga buuxiyey xikmad iyo iimaan ayaa laga buuxiyey culimmaduna waxay caddeeyaan inta la isku raacsan yahay saddex goor in la qalay qolana waabay ka badiyaan oo shan bay gaadhsiiyaan mid waa yaraantii markuu la joogay bani sacad ee xaliimatu sacdiya ay soo nuujinaysay isagoo afar jira ayaa laba malagu yimaadeen markaasay jiifiyeen qalliin bay ku sameeyeen deg dega ilaa ilmi yaray walaala ahaayeen ee caanaha ku walaaloobeen orodkiiyo firxadkii reerkii u tegey uu leeyaha walaalkaygii reer quraysheed nima baa gashay waa la soo gurmaday isagoo markaa waxoog taagan oo ay ka muuqato madowgii iyo ay ka muuqato murugadii ayay soo gaadheen sidaasay ku soo celiyeen hooyadii ugu keeneen marna waa intaan nebiga laga dhigin ayay ahayd muddo ka hor tanna waa markii saddexaad culimmada qaarna waa ka badiyaan ee dee waa baynu arkaynaa qaliilkii bini aadamkaynu arkaynaa ee suuxdinta lahaa oo laga kacayo ta ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igta awoodu siiyeyna iyadu qaliilnama suuxdinna ma laha ee muddo laga soo baxayana ma laha mashaakil kalena ma leh waaba ilbiriqsiya gudahood rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay ka buuxiyeen xikmad iyo iimaan ilaahay u soo dhiibay deeta waxaa loo keenay daabad cad oo ka ka waabsan baqasha dabeerkana ka yar dheer oo la dhaha alburaaq waa xayawaan ilaahay subxaana wa tacaala uu rasuulka u keenay meel laga keenay aan la garanayn laakiin ilaahay awooddiisa subxaana wa tacaala ayuu ku keenay wax xagga dambana faraska ah xagga horena dumarka ah oo lasoo xarxardhay oo meelaha lagu sawiraa waa khuraafaad cid ogeyd oo arkaysay oo waxaan soo qiyaasina ma jirto niman bakistaan la yadhaha baa iska xarxardha oo dabeetana dad ka iibiya alburaaq wuxuu rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam bootadeedu halkay isheedu gaadho ayay cagtana dhigaysaa isheedu halkay ku dhacdo dhul siman waa meel aad iyo aad u fog dabeetana waxaa xadiiska uu soo gaabsaday maka safarkuu ka soo baxay ilaa iyo baytalmaqdis waxba kamuu sheegin in yar gudahood bay ku soo gaadheen baytalmaqdis baytalmaqdis markay yimaadeen wuxuu ku xidhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam albaabkii beytka masaajidka baytalmaqdis ee gaaladu haystaan yuhuuddu ayuu ku xidhay buraaq deetana ambiyadii ilaahay ayuu halkaa ku tukiyey oo dhan markaa culimadu waxay isweydiiyaan sow kuwa ambiyada hadhowna uu ugu tegaya samada sow tan hadhow la isbarayo marka waxay u badinayaan soo noqodka ayay qole leeyihin qaarna waxay leeyiin maye ambiyadii ilaah oo dhan bay ahaayeenoo isku wada dhammaantood oo aan waxba ka maqnayn dadku markay badan yihiinna ma wada baran kartid sidaa ogood waxa laga yaabaa inaad sidaa guduun aad u salaanto hadhowna shaksi shaksi qof qof buu u baranaya inta uu arkay qolla waxay leeyiin maye salaaddu waxay dhacday soo soco ee soo noqodkii ayuu tukiyay ambiyada ilaahay oo dhan taasna waxay caddaynaysaa fadliga uu ka fadli badan yahay ambiyada gebigooda oo ay ku wada daba tukadeen uu tukiyey markaasaa loo dhigay micraaj sallaan sallaan ilaa iyo samada ay ku fuulayaan dabeetana kaasuu ku fuulay samada ugu sokaysa samooyinku albaabay leeyihin sida ka muuqata waa la garaacaya waxaa odhanaya waa kuwama waa is sheegaya markaasuu odhanaya ma lagula socdaa haa yaa kula socda moxamed oo miyaa la soo diray macnii waxa weeyaan awaqad ursila ilayhi ma ogolaanshaa loo dirayo ma wuxuu haystaa martiqaad hayo waa haystaa deetana marxaban waa ka furaya marka waa nidaam waa hab inagana layna barayo isti'daanka dalaq inaan la yska odhanayn samadii ilaahay baa malaa'igtii ay garaacayaan nebi ilaahi moxamed oo ugu fadli badan baa la leeyahay waa kuma moxamed oo miyaa lo ogolaansho loo diray hayo ogolaansho haystaa markaasaa laga furaya inaguna waxaa laga yaaba inu guriga dhexdiisa ka hadlo oo miyaan cidiba joogin isagoo dhex socda ha waa la yaab haddii xataa rasuulku wuxuu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam haddii laba qof loo ogol yahay oo mid saddexaad soo raaco wuxuu odhan jiray yaa haada inaka dacawtana waja'ana macana shaksun ha waad noo yeedhay nin baana nala socdo dheeraada dee ama u ogolow ama ha iska laabto ha hadduu idhaha ha iska laabto xaq buu leeyahy hadduu idhaha maya ha soo galana iyana waxa weeyaan waa waxu bannaan sidaa awgeed waa inuu qofkiis sheegaa istiidaan u sameeya markaa samadii koobaad wuxuu kula kulmay nabiyullaahi aadam wuu salaamay weli waxaa baraya jibriil hada abuka aadam fasallim calayhi salaan wuu salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullah deeta wuu ka qaadaya wuxuu odhaya marxaban bika soo dhowow min ibnin wa nabiyin waanu hayaa taariikhdiisa inuu yahay wuxuu dhalay kii ugu fadliga badnaa oo isaga laftiisa xataa ka fadli badan ilaahay wuxuu abuuray oo dhan uu ka doortay ayuu ogyey sidaa ugu farxayana waxa weeyaan ilahun baa garan kara samada labaad buu tegayaa sidii silaag buu u garaacaya hadalkiiba la isweydaarsanaya iyadana wuxuu ku arkayaa laba nebi oo habarwadaaga ciisa wa yaxya ibnay alkhaala waa habarwadaag labadooda hooye ayaa walaalahaa labadana wuu salaamaya iyana salaadii ka celinayaan waxaa dhaha soo dhowow walaalkayo iyo nebigii ilaahay waa uu dhaafayaa samada saddexaad samada saddexaadna wuxuu kula kulmayaa nebiyullaahi yuusuf markaa wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam faida qad ucdiya shatra alxusni nebiyullaahi yuusuf baan eegayo waxaba la siiyey quruxda kala barhkeed ilaahay quruxduu abuuray kala barhkeed bay culimada qaar yidhahdeen qaarna waxay leeyiin maye quruxda ilaahay nebiyullaahi maxamed siiyey kala barhkeed weeyaan oo nebi maxamed baa ka qurux badnaa laakiin tiisa kala barhkeed baa la siiyey isna waa soo dhawaynayaa samadaas afraad buu tegaya si si leeg baa loo garaacaya iyana wuxuu la kulmayaa idriis idriisna waa soo dhawaynaya samada shanaad wuxuu kula kulmayaa haaruun haaruun wuu salaamaya wuu soo dhawaynayaa talixaad buu u gudbayaa nebiyullaahi muuse kula kulmaya wuu salaamaya markuu weydaarto ayuu ooyaya nebiyullaahi muuse maasuu ilaahay ku odhaya ma abkaaka maxaa kaa oohiyey wuxuu leha rabbigayow wiilkan markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xilligaa wiil maaha waaba labiyo konton jir laakiin laba ilaaq bay culimmadu leeyihiin waxay leeyihiin qofka weli buuxe dhisan carabi ghulaam bay iska ohan jireen kol hadduu awood weli leeyahay ghulaam iyagoo sheegaya inuu weli dhisan yaho awood leeyahy ayaa odhanaya ninkaa yare da'da yar qolo kale waxay leeyiin maye nebiyullaahi muuse da' weyn buu ku dhintay waxay leeyihin laba boqol iyo toddobaatan sano ku dhintay oo ummadaha hore inaga da'weynaaye sidaa awgeed isaga muxuu noqonayaa ilmo yar buu u noqonayaa markaa ghulaam buu leeyahy wiilkaa yar alladii bucita bacdii dee inagu waa naqaanaa odayga weyn adiga kula weyn mid baa kasii weyn oo ina yar u yaqaana adna qaar baad ina yar u taqaanaa saa awgeed waa nisbi middo mid buu u yariyey alladii bucita bacdii gadaashay baa la soo saaray ummaddiisa waxaa ka gelaya jannada inta ummaddeeda ka gelaysa in ka badan marka waxa weeyaan ma aha uquuriwaa ma aha xasad waa alqibda uu la jecel yahay isna saa si leeg buu khayr ku jecel yahay inta ummadiisa ka gashay ilahay in leeg baan kaa doonaya waa qibdaday soo maraynin inaad khayrka qofkaas haysto mid lamid aad jeclaato xasadkuna muxuu ahaa kaasi wuxuu haysta un ilaahu ka moori gebigiisa ka qaad oo aniga igu wareeji kaasaa xasad la yidhahdaa ama cid kale ku wareeji samada toddobaad bay tageen jibriil baa garaacay si si leeg nabiyullahi ibraahim buu kula kulmay wuu salaamay salaamtuu ka celiyey ina maadaama uu abtarsiintiisa soo galo oo ugu toosan yahay waa uu soo dhaweeyey wiilkay uu soo dhawow iyo nebigii ilaahay markaasaa wuxuu arkay albeyt almacmuur kii ilaahay ku dhaaranayay watuuri wa kitaabin mastuurin fii raqin manshuurin waalbeyti almacmuur beytkaa macmuurkii samaa saabica ayuu ku yaalaa ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiisa faraha badan ayaa ku tukata faro intay leeyihiin waxaa ku tukanaya maalin walba toddobaatan kun oo malag oo aan dib ugu soo laabanayn cadadkoodu waa cadad haa'ila bil haddaad ku dhufato wuxuu noqonayaa cadad aan la sawaran karayn sanad iyo dhowr sanana hadalkooda daa malaa'igtaasi dib u arki maayaan halkaasay ku tukanayaan marka ilahay leeya wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahu baa yaqaanaa tiradooda markaasaa waxaa loo soo kor yeelay oo la tusay sidrat almuntaha gobka lagu intihoodo ee aan la dhaafin waa geed waa geed samo ka baxay keenan biyaha ku baxay maaha kolleyba mana weeka mana leeka magacuunbay kayunbay iska matelaan sidaa awgeed geedkaasi waa halkaanu malaku jibriil dhaafin malaku jibriil waa halkaanu ka gudbin markuu halkaa gaadhu odhanaya adigu soco adigaa fasaxaysta anugu halkaa ma dhaaf rasuulku wuxuu ley alayh salaatu wasalaam markaan geedkaa soo gaadhay ayaa waxa daboolay wax ilaahay un og yahay id yaksha sidrata maa yaksha maa zaaqa albasaru wamaa taqa laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubra waxa daboolay wax midab midaba oo quruxda aad yaabto oo luula oo uu kala garan waayo ku indha daraandaray ayaa ayaa ilaahay dabooliyo halkaa uu saaray oo quruxa oo lagu soo dhawaynayo oo waxay dee bini aadamkuba halkaas bay ka soo qaateen ciddaa la soo dhawaynayo midabo kala duduwanayo waxyaala loo garaaca iyo wax la tustusay in lagu soo dhaweeyo ilaahay midab ayuu ku soo dhaweeyey geedkaa loogu daadiyey markaasaa ilahay wuxuu ku ammaanayaa nebiga aadaabtiisa maa saaqa albasar wamaa taqa kamanuu gaabinin manuu xadgudbin haddii wax lagula daawo laba xaalabo ay kuu xun tahay inaad wixii lagula daawo daawan weydo meelahaan egeegto waad ka gaabisay iyo inaad meelaha lagu diray sii qoolaalido tira halkaa kalena maxaa talow si ku ah waxa weyan waa adaab daro shay baa lagu siiyey shayga waa inaad daawataa uun ilahay wuxuu leeyay maa saaqa albasar wamaa daqa kamanuu gudbin kamanuu gaabin shaygii la yidhi daawun buu ku ekaa nidaamka iyo aadaabta ayaa caynkaas sidratilmuntaha buu rasuulku sifaynaya wuxuu leeyahay midhaheeda waxaad moodaa qilaalu hajar carabta hajar ku noolayd waxa weeyaan waxay lahayn jelxado waaweyn midhahooda weynaan waxay ka qabaan jalxadahaasaa la moodaa caleenteeduna ka aadaani alfiyala dhagaha maroodiga balballaanaanta iyo weynaanta ayay leegyihiin Ha- markaa gunteeda waxaa ka soo baxa afar webi laba waa qarsoon yihiin labana waa muuqdaan labada qarsooni jannada ayay galaan waxaa la dhahdaa sarsabiil ayaa la dhaha iyo kawsar labada muuqdaana waa niil walfuraad culimmada aad bay isu weydiiyaan samada toddobaad marka la dhaafo sidratulmuntaha hoosteeda webiga ka soo dareeraa sidee buu he adduunka uga soo baxaa ee dadku ay u hayaan ee u cabbayaan culimmada qaar baa waxay leeyihiin magaca ayuunbay iska matalaanoo waxaa looga jeedaa niil iyo furaad diintaadaa gaadhaysa oo ummadaada qabsanaysa oo haysanaysa oo saldhig baaba noqonaysaa midna ciraaq buu maraa furaad midna waxau marayaa masar iyo suudaan iyo dhulkaasu maraya culimo kale waxay leeyihiin laa maanic wax diidaa ma jiraan ilaahay awoodo badan buu leeyahy biyaha halkaa ka soo baxaya ayuu ilaahay subxaana wa tacaala carradana uu ka soo saari karaa durduradeena taqaanaa meel alle meelay ka soo maxdaan aad garanayn salla xun ka soo hoos baxaya haddaad xaggaa ka jartana biyo ma jiraan koonaha kale haddaad ka qodo halkana biyaha ka soo baxaya aan weligood go-ayn xagguu alla ka keenay meeluu yaqaanuu ka keenay sidaa awgeed wax baciida maaha innaga waa nugu adagta arrimaha aakhiro iyo ilaahay ku tacalluqana caqligeenna looma bacbacdhigi karo caqligeenna looma bandhigi karo haddaad tiraa say ku dhici kartaa dee adigay kugu adag tahay laakiin cal- ee, allah facaal limaa yuriid ilaah wuxuu doono sameeya kun buu odhanaya fayakuun maasaa wixii baa ahaanaya sidaa awgeed baciid maaha in labadaa webi deena waanay barakaysan yihin waa labi- waa laba webi oo aada u barakaysan intaasi markay dhacday ayaa waxaa lagu soo waajibiyey khamsuuna salaatan konton salaadood waa waxyaalaha intoo aad loo dhigto oo aad loo fahmo in lagu mahadnaqa la rabo konton salaadood shayga goormaad ogaataa inaad gallad leedahay oo ilaahay ku wanaajiyey markaad sawirato wixii kugu dhici lahaa konton salaadood qiyaas afar iyo labaatan saacadood u qaybi dhowr iyo labaatankii daqiiqaba mar baa la edaamo la laaqiman la oo la tukan la dhowr iyo labaatankii daqiiqaba waxna lama qabsadeen lamana shaqaysan kareen gebiga noloshuna way cadilmi lahayd mar salaada lagu sii socdo iyo mar laga soo socdo adoo iminka ka soo baxay ayaa haddana la eedaamaya saada la soo noqonaysaa halkaasaa lagu kala hadhila laakiin inuu adiga arkaya intaasoo saacadood maalin gelinkeed iyo wax ka badan salaadaha ugu kala fogi waa subax iyo duhur iyo cishaa iyo subax iyagaa ugu kala fog lix lix saacadood ilaa toddoba saacadood galladaa ilaahay subxaana wa tacaala in looga mahadnaqo dhibkiina waa laynaga dhaafay dheeftiina way hadhay dheeftii sidee u hadhay kontonkii salaadood waa lagu qorayaa waayo alxasana bicashri amhaaliha halka khayr aad samaysaa toban baa lagugu dhufanaya marka halkaa maqribeynu tukannay waa toban maqrib cishaayiguna waa toban kontonkii iyo xagga casharkaynu ka haysanaa xaggii dhibaatadana waa laynaga kor qaaday walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin Ee, nabiyullaahi muusa ee ayaa ugu ayaa ayaa ilaahay sabab uga soo dhigay isagoo mar kale oo doonaya inuu naga dhaafo cid buu sabab uga dhigaya ciddaana uu ku sharfaya nabiyullaahi muuse waa waraysanaya yaa maxamed maxaa lagugu soo waajibiyey konton salaadood ummadaadu ma awoodayso ummadaadu ummadayda way ka awood yartay dadna anaa kaaga aqoon badan anaa kaa weerarsan anaa kaa soo horreeyey ummad kaa itaal badan baan maamulayey waana la rafaaday saan ula tacaalayey ayaa naftu igaga baxday sidaa awgeed ilaahay ku laabo waxaad tidhahda yaa rabbi iga fudaydi ilaahay buu ku laabtay shan baa laga dejiyey riwaayaadku saasay u badan yihiin riwaayaddan iyo riwaayad kale waxay leedahay toban toban laakiin waa laga badan yahay shan shan in looga dejinayey oo sagaal goor uu tegey taqriiban sagaal goor uu noqday ayaa caddaynaysa ayan kaanadkaynu idhaahnaba ama toban ha la idhahdo ama shane nebiyullaahi muuse mar walba u imanayay iminkana afartan haye weli waa kugu badan tahay ku laabo soddon haddana ma dhowa ku laabo labaatan weli waa badan tahay ilaa aakhirkuu soo gaartay shan uu yihi shanta lafteeda badan ku noqo waayo khayrunbuu ummadda la rabay khayr buu la rabay iyo fudayd dabeetana waxa uu yidhi ilaahay waan ka xishoonaya riwaayadda qaar waxay leedahay istaxyaytu min rabbi ilaahay waan ka xishooday shan meel loo dhaafaa anuu garan maayo shantaa khalaas ha halkaasuu ku joogsaday sallamtu buu kitaabkaynu leeyahy waan daayey markaasaa la dhawaaqaya annii qad amdaytu fariidatii waajibkaygii waan fuliyey wakafaftu can cibaadii addoommahaygiina waan ka fudaydiyo kontonkii baan ilaa shan marinaya wa ujziya alxasanata cashran halka cashariina waa toban kontonkii waxba idinkaa maqnaa xaggii dhibaatoon baa idinka maqan markay saasi dhacday nabiyullaahi moxamed sala allahu alayh waaalih wasalam markiiba waa la soo celiyey awood ilaahay garanayo ayaa isla habeenkiiba kusoo noqday isagoo caalamka o dhan soo dhameeyey bartii buu kusoo laabtay gogashii oo axaadiista qaar tilmaamaysa gogashiiyo weli diiran ayaan soo laabtay samaawaadka oo dhan iyo ilaa halkeena waa soo dhameeyey gogashiibuu iska jiifsaday subaxii buu baryey wuxuu u sheegay in adeertii umuhaani riwaayaadka qaarna waxay leeyihin mee umulfadal oo ayadii adeerkii qabo kolba gurigu hurda bay ku- ay ku xidhan tahay markaasuu u sheegu leeyahay ee xalay baa lay qaaday ilaa baytulmaqdis ilaa samaawaadka ilaa gabadha waa yaabtay dadka ha u sheegin aamus dadka ha u sheegin ha markaase aamusay rasuulku wuxuu waan sheegayaa waan sheegayaa maxaanu sheegi waaya waa amar ilaahay markaasuu sheegay way isu wada yeedheen qosol awgii iyagoo isleh maanta buu maxamed idiin sheegay beentii ugu weyneyd way isu yeedheen kaalaya maanta warkii ugu weynaa keenay wuxuu leeyahy xalaan baxay baytilmaqdis baan tegey iyaguna bil bay u socon jireen bil sii socda bilna waa ka soo socon jireen markaasuu samadiina ku daray markaasuu leeyahay caynka markaasaa soo arkay buu leeyahy geed naarta ka baxay say sii yaabeen ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ka waday inuu imtixaamo gaaladaa la imtixaamayey muslimiintaa la imtixaamayey rasuulkaa la imtixaamayey rasuulka waxa lagu imtixaamayaa bal inuu geesi uu geesinimo muujiyo oo uu sheego iyo inuu la keerkeero muslimiintaa la imtixaamayo iimaankoodii hore inay adkaystaan iyo inay adkaysan waa inay idhahdaan de wixii hore waanu aqbali karayni laakiin ma aqbali karno hee qaar baana ku gaaloobay ogaada qaar muslimiinta ahaa ayaa ku gaaloobay o yidhi arrintani wax dhici kara maaha halkuu abubakr asidiiq kula baxay sidiiq taasay ahayd gaaladu qaar badan bay ku gaalaysiiyeen oo yidhahdeen wuxuu la yimi saaxiibkaa ma ogti markaasuu abubakar iska hubsaday miyuu yidhi haa ma hubtaan inuu yidhi haa waan hubnaa kol hadduu yidhi waa runtii maalintaas abubakar sidiiq noqday gaaladuna way kusii gaaloobeen gaalnimay kusii darsadeen laakiin waxa la yaab leh waxay yidhaahdeen odayaashoodii baa yidhi waa ninkan wuxuu sheeganaya weydiiya baytilmaqdis u yeedhay hebel iyo hebel baa aad u yaqaanay waa loo yeedhay noo sifee waana ogaanino baytulmaqdis hore u arag oo way garanayaan inaan weligii tegin noo tilmaan rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam markay soo hor fadhiisteen ayaa madmadowga galay deeta waa laysoo hordhigay gebigeedii gebiga magaaladu muuqata halkan waa sekada halkaas waa caynka halkaas waa sida masaajku markaasay waxay dhahan gaaladii ama alwasfa faqad sadaq xagga tilmaanta wuu gartay bal inay idhahdaan baa run buu sheegayaa waxay leeyihin tilmaanta horta wuu gartay wax kaleba haynoo jooge tilmaanta wuu saxay dee kol hadduu tilmaanta saxayna run buu sheegaya raaca ma yeelin deeta wuxuu ihi dhegaysta amaaradan siinaya labadiinni safar safarkii hebelwaday iyo safarkii hebelwadayba waan soo arkay waana soo maray safarka hore biyahoodii oo dadan ayaan daboolka ka qaaday biyahoodii baan cabbay biyahoodii baan idii amaarada biyaha weydiiya markay soo galaan qolada kalena awr baa ka caymadoo ka firdhaday awrkiina wuxuu joogay ee dooxa dhinaca ka xiga iyagana weydiiya qadiyadda markay idiin soo galaan awr hebel iyo awr hebel baa ugu soo horeeya gebiga magaaladii waxay tagtay halkay ka soo gelayeen sidii bay u soo galeen awrtiio noociya markaasay waraysi la yeesheen ka warrama xalay maxaa idinku dhacay awr ma idinka lume ha halkuu joogay dooxa yare dhinacaasa xaqiiqadu waa dhacday qoladii kalaa la waraystay ka warrama biyihiinii biyahaanu daboolanayoo subaxiiba ugumaanaa soo toosi markaasay ad inay rumeeyaan laakiin waxay waxay dooneen inay kufrigoodii kusii adkaystaan oo nin meelo looga yeedhayo nin meelo u caddahay meeli ka madow gaalnimadii ayaa u cad islaamnimadu waa ka madowdahay sidaa awgeed xadiis aad iyo aad u ballaadhan oo qiimo badan oo ummadda wax weyn ugu fadhiya weeyaan xadiiskani can malik bnu sacsaca qaala qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam bayna xilli ana anugu cinda albeyti kacbada aan ag joogo bayna annaa'im walyaqdaan soo jeed iyo hurdo aan u dhaxeeyo wadakara markaa wuxuu halkaa ku daray bayna rajulayni laba nin inuu raacay fa utiitu waxaa lay keenay bidastin saxni min dahabin dahaba oo dahabku sawkii xaaraanta ka ahaa raggu inay isticmaalaan waa bini aadanka malaa'igta ilaahay xaaraanka maaha iyagu waa isticmaalayaan mulia xikmatan xikmad baa laga soo buuxiyey wa iimaanan fa shuqa waxaa laga dilaaciyey min annaxri dhuunta ilaa miraaqi lbatni caloosha hoosteeda uma deetana qusila albadnu calooshi baa la maydhay bimaayi zamzam uma deetana muliha waxa laga buuxiyey xikmatan xikmad wa iimaanan iyo iimaan wa utiitu waxaa laga keenay bidaabatin abya daabad cad duuna albaqli maqasho ka hooseysa wa fowqa alximaari dameerka ka yar weyn alburaaq fandalabtu maca jibriil baan raacay xataa atayna samaa addunya qiila waxaa la yidhi man haada qaala jibriil qiila man macad qaala muxamed marka intaa saasaynu u macnaynay macnaheedu waa iska fudud yahay waxa weeyaan malak jibriil oo mar walba soo maraya e, samo kasta garaacaya oo lodhay waa kuma waa jibriil yaa kula socda muxamed miyaa loo fariin diray oo ma ogolaanshaa la siiyey haa ha soo dhowaado wala nicma almajii'u jaa'a imaatinkii ugu wanaagsanaa buu yimi samada koobaad aadan buu ku arkaya samada labaadna ciise iyo yaxya samada saddexaadna wuxuu ku arkaya nabiyullaahi yuusuf samada afraad wuxuu kula kulmayaa idriis samada shanaadna haaruun ta lixaadna nabiyullaahi muusa ta toddobaadna nabiyullaahi ibraahim waxaa isweydiin mudan ambiyada ilaahay waa badan yihin intaasoo keliya nebiy buu ku arkay macnaheedu waxa weeye intaasunbaa halkaa ku nool miyaa maya aduguba markaad meel tagto qof baad iska soo horbiixaysaan qaar kalena iskama soo horbixi kartaan haddaad tiraa qofkii aanus aragnay oo keliyin baa jooga magaalada cid kale ma joogto waa khalad way joogayaan laakiin way is arkeen intaasuu ilaahay qadarin inay is arkaan halkaa nabiyullahi muuse ayaan ka bilaabaynaa falamaa jaawastuhu waxaa tira faataytu calaa muusa nabiyullahi muuse ayaan u imi fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxu uhi marxaban bika soo dhowow min akhin walaalkay wa nebiyinii nebigii alleh falamaa jaawastu markaan dhaafay bakaa wuu awey faqiila waxaa la yidhi ma abkaaka maxaa kaa ooyey qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow haada alghulaamu wiilka alladii bucita bacdi aniga dabaday la soo saaray yadkhulu ljannata jannada waxaa ka gelaya min ummatihi ummaddiisa afdalu in ka badan ka fadli badan maaha afdalu in ka badan maa yadkhulu min ummatihi faatayna asamaa saabica qiila waxa la yidhi man hada qaala jibriil qiila man macak qaala muxamed qiila awaqad ursila ilayhi qaala nacam qiila marxaban bihi soo dhowaada marxaban bihi ha soo dhowaado wala nicma almajii'u imaatinkii ugu wanaagsanaa buu jaa yimi imaatinkii ugu wacnaa waadna soo sharaftay waadna wanaajisay kaalay faataytu calaa ibraahim fasallamtu calayhi waan salaamay faqala wuxu uhi marxaban bika min ibnin inankaygiiyow marxaban soo dhowow wa nebiya nebigii allow farufica ilaya waxaa lay soo muujiyey albayt lmacmuur beytka camiran fasa'altu jibriila faqaala wuxu uhi hada albayt lmacmuur baa la ydhaahdaa yusallii fiihi waxaa ku tukadaa kula yawmin maalin walba sabcuuna alfa malag toddobaatan kun oo malag baa ku tukada idaa kharajuu markay baxaan ay salaada dhammaystaan lam yacuuduu ma soo noqdaan wadalika aakhiru maa calayhim kaasina waa waxa ugu dambeeya qabtaan wa ruficat ilaya waxaa lay soo qaadayana oo lay muujiyey sidrat lmuntaha gobka lagu gebagaboodo ee aan la dhaafin ilaahay ciduu soo diray mooyaane fa idaa waaba nabquhaa midhaheedu kaannahu waxaad moodaa qilaalu hajar jalxadaha meesha hajar laydhaa laga isticmaalo wa waraqaha caleenteeduna ka aadaani alfiyala dhagaha maroodiga oo kale weeyaan fii aslihaa gunteeda waxaa ka soo farcamaa arbacatu anhaarin afar webi nahraani baatinaani laba webi waa qarsooyin wa nahnaari daahiraani laba webinoo muuqdaan fasa'altu jibriila faqaal ama albaatinaani fa fi ljanna labada qarsooni waa jannada gudaheeda wa ama daahiraani labada muuqdaana faalfuraatu waniil uma furidat caleyha waxaa laygu soo waajibiyey hamsuuna salaatan konton salaadood fa aqbaltu waan soo qaabilo waan la soo noqday xataa ji'tu muusa ilaa an nabiyllaahi muuse ula yimi faqaala wuxu uhi maa sanacta maxaa samaysay maxaa kula kulmay qultu waxaan ihi furidat calaya waxaa laygu soo waajibiyey hamsuuna salaatan konton salaadood qaala wuxu uhi ana aclamu binnaasi minka anigaa dadkaaga aqoon badan caalajtu waxaan la soo tacaalay oo aan la soo rafaaday bani israa'iila reer bani israa'iil ashadda almucaalaja rafaadka ugu daran baa la soo maray wa inna ummataka ummadaaduna laa tudiiqu ma awoodo ee farjic ilaa rabbika ilaahay ku laabo oo fas'alhu soo weydii atakfiifa inuu kaa fudaydiyo adiga ummadaada farajactu waan laabtay fasa'altu waan weydiiyey fajacalaha wuxuu ka dhigay arbaciina afartan uma milahu haddana waa ku laabtay fajacalaha alaaiin uma milahu wuu ku laabtay haddana fajacalaha alla wuxuu ka dhigay ishriin uma milahu fajacalaha cashran toban baa la soo gaadhsiiyey uma ataytu muusa faqaala milahu si sileg buu ku yidhi fajacalaha hamsan shan baa lagu soo ururiyey faataytu muusa nabiyullaahi muuse ayaan u imi faqaala wuxu uhi maa sanacta maxaad samaysay qultu waxaan ihi jacalaha ilaahay wuxuu ka dhigay hamsan shan buu ilaahay ka dhigay faqaala milahu si sileg buu yidhi faqultu waxaan ihi sallamtu waan daayey saasaan ku aqbalay fanuudiya xagga allah ayaa laga dhawaaqay annii anigu qad amdaytu waan fuliyey fariidatii waajibkayga wa khafaftu waan ka fudaydiyey can cibaadii addoommahayga wa udsiya alxasana xasanada iyo ajarkana waxaa lagu abaaliyaa bicasharan toban baa lagu abaaliyaa marka xadiiskaa dheer ee qiimaha badan ee salaadaha lagu waajibiyey ee aayadaha ilaahay uu soo arkay nebigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam waxa aynaan tilmaaminuun waxa lagu caddeeyey oo riwaayaadku caddaynayaan in rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam habeenkaa ay u xaqiiqowday inuu ilaahay la hadlo oo kaliimu raxmaan ilaahay uu la hadlo sidii ilaahay uu la hadli jiray nabiyullaahi muusa waa uu la hadlay bilaa tarjumaan bilaa waasida iyadoon cidina udhaxaynin waxay kale culimmada iyo saxaabaduba ay ka doodayeen ilaahay miyuu arkay mise muu arag waxa uu lahaa cabdillahi bni cabbaas wuu arkay laakiin qowlka saxdii waxa weeyaan inaanu arag laakiin hadal ayuunba mar la weydiiyo caaisha weydiisay yaa rasuul allah miyaad aragtay wuxuu ihi nuurun annaa uraahu waa nuur sideen u arkaa xilligii la arki lahaa waa qiyaamaha sidaa awgeed ilaahay waa la hadlay toos buu ula hadlay markaasaa ilaahay soo sharfay salaadahaasaa lagu soo waajibiyey qiimahoodaa layna tusaya qaaligay yihiin baa laynoo tilmaamaya intaasaa ilaahay nagu waajibiyey shan salaadood ajarkooduna uu yahay kontonkii uu la mid yahay ilahay baan ka baryaynaa in ilaahayna waafajiyo inoo hawl yareeyo inagana aqbalo subxaanaka rabb